أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayo meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorkaroon kataa'ib al ikhbaariya oo baahisay qaybtii saddexaad filim lagu soo bandhigayo sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah macad laga leeyahay dalka maraykanka oo daraaseeya arrimaha amniga iyo la dagaalanka waxa ay gaalada ugu yeeraan argagixisada oo qiray in loo taagwaayey in la wiiqo awoodda mujaahidiinta bariga afrika diyaaradaha dowladda xabashida etoobiya oo duqayn sababtay khasaare kala duwan ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe madaxweyne ku-xigeenka maamulka ashahadola dirarka ah ee puntland oo sheegay in ay burbureen maleeshiyaadkii kooxda riddada soomaaliya taas beddelkeedna ay mujaahidiinta kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho wilaayada islaamiga ah ee bakool oo soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta maamulka riddada ee puntland oo diiday ka qaybgalka shir uu dhowaan ku dhawaaqay xasan gurguurte madaxa kooxda riddada soomaaliya عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa duhurnimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay shanta bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix xijri dhegaystayaal ku soo dhowaada warka duhurnimo oo faahfaahsan kataa'ib al ikhbaariya ayaa baahisay qaybtii saddexaad filim lagu soo bandhigayo sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ah xasan cabdiraxmaan abuuxasaan oo filimkaasi soo daawaday ayaa warbixintan inooga haya
waa qaybtii saddexaad ee aflaam laga soo saaray sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ciidulfidriga sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijriga waxaa filimkan oo uu baahiyey kanaalka kataa'ib al ikhbaariya oo la daawan karo muddo lix daqiiqo labaatan iyo siddeed sakinna lagu soo bandhigayaa sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga ee kala ah bakool jubbada dhexe mudug iyo gado ugu horreyn waxaa filimka lagu bilaabayaa degmada tiyeglow ee wilaayada islaamiga ee bakool iyadoona la arkaya boqolaal muslimiin ah oo ku sugan degmadaas براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور براعم النور نمت كالزهور وحلقت شوقا لله الغفور waxaa sidoo kale lasoo bandhigayaa sida looga ciiday degmada jawle ee wilaayada islaamiga ee mudug waxaana musallaha deegaankaasi lagu arkayaa boqolaal muslimiin ah oo halkaasi isugu yimid si ay u tukadaan labada ragco ee salaada ciidulfidriga mid ka mid a odayaasha degmada ayaa la hadlaya boqolaalkii muslimiinta ahaa ee halkaasi ku tukada labada ragco ee salaada ciidda waxaan salaamayaa dadka muslimiinta oo ciidan ciidulfidrigu ay u dhalatay oo soo soomay bishii een, soonkan soo soomay ee maanta afursan waxaan leenahay salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay haydan xifdiyo soonka soonkiisa kalena ilaahay nabad iyo barwaaqaha idinku gaarsiiyo ayaannu leenahay ilaahay baana ku mahadinaynaa bishaan soon ee noo dhammaatay ee aan maanta ciidulfidrigii joogno waa ilaahay baan ku mahadinaynaa waxaan ammaan ballaaran u soo jeedinaynaa ciidan ka dhacday degmada jawle ee aan maanta taagannahay sida loo soo abaabulay iyo say u dhacday iyo wanaaggeeda iyo ummadda isugu timid inta soo abaabushana ammaan ballaaran baan u soo jeedina ajir allah siyaanu leenahay aad iyo aad baa loo dadaalay waxaan leenahay dadka muslimiinta cadowgooda allaha jebiyo gaalada allaha jebiyo kitaabka iyo muslimiinta ay haysatana kor allah ka dhigo يفوح شداها بيستمع waxaa sidoo kale filimka lagu daawan karaa degmada jilib ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe iyadoona bulshada muslimiinta ay isugu soo baxeen musallaha weyn ee macalin aadan xaashi ceerow sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culummada mujaahidiinta ayaana qaybtan ka soo muuqanaya waxayna dadka muslimiinta ah meel kastoo joogaan baydulad iyo daaqil kullucaan wa antum bikhiir ilaahay subxaana wa tacaala ha aqbalo acmaasheenna نسأل الله أن يقبل عنا جميعا صالح الأعمال سواء كل صلاة قيام في وحنا في شغلنا ودن إلهي وحنا كبرنا سبحانه وتعالى ومن أقبله إلهي وحنا كبرنا سنة كان كان كل حاجة إنه نقضى مد مد كان كفتوحaad iyo nicmo iyo badan mataqaanaa dhinac walba kaga horreeya ilaahay inuuna oo dhigan ka baryaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa subxaana wa tacaala bulshada xaqdiidka ah ee maanta ka soo horjeeda jihaadka iyo khayrka inuu soo hanuuniyo inuu fahamsiiyo meesha loo socdo dadka la shaqaynaya iyo cadowgii dalka qabsan lahaa ugu khidmaynayo oo makarinayo gacanta u gelinayo inay wahansamaan oo akhradooda iyo adduunkoodaba ay u fikiraan waan ilaahay uga baryaynaa una rajaynaynaa marka waxaan leenahay ilaahay baa ku mahadsan ciiddana soo gaarsiiyey ilaahay ha naga aqbalo subxaana wa tacaala tan dambana nabad iyo barwaaqo iyo iimaan iyo cilmi kordhe iyo khayr kordhe ilaahay ha nagu gaarsiiyo wabilaahi towfiiq wajazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu degmada ceelcadde ee wilaayada islaamiga ee gado ayaa sidoo kale filimka lagu soo bandhigayaa waxaana la arkayaa boqolaal muslimiinna oo halkaasi isugu yimid kuwaasoo goobta ku tukanaya labada ragca ee salaada ciidda filimkan ayaa noqonaya qaybtii saddexaad ee uu baahiye kanaalka kataib al ikhbaariya islamarkaana lagu soo bandhigaya sida looga ciiday wilaayaadka islaamiga sannadkan kun afar boqol afartan iyo lix hijriga
يوم النشور فبشر فؤادي بخلد وحور فبشر فؤادي بخلد وحور فبشر فؤادي بخلد وحور فبشر فؤادي بخلد وحور بخلد وحور
maxad laga leeyahay dalka maraykanka oo daraaseeya arrimaha amniga iyo la dagaalanka waxay ugu yeereen argagixisada ayaa qiray in loo taag waayey in la wiiqo awoodda mujaahidiinta bariga afrika cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixinta warkan inoo haya waxaa loogu yeero xarunta daraasaadka istaraatiijiyadda caalamiga ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano c s i s oo fadhigeedu yahay maraykanka islamarkaana diiradda saarta amniga iyo la dagaalanka mujaahidiinta ayaa soo saartay warbixin dheer oo ay ku qiimaysay khataraha uu maraykanku filan karo sanadkan aynu ku jirno ee labada kun shan iyo labaatan warbixintu waxay xustay in mujaahidiinta al-shabaab ay jawaab adag ka bixiyeen islamarkaana ay kordhiyeen weerarada ka dhanka ah maraykanka kadib markii donald trump uu safaaraddii maraykanka ee yuhuudda u raray magaalada barakaysan ee qudus weerarkii ay mujaahidiintu cagta ku mariyeen saldhiggii maraykanku ku lahaa gudaha kenya ee mandibay ayay warbixintu si gaara u xustay waxayna sheegtay in weerarkaasi maraykanka looga burburiyey hanti gaaraysa toddobaatan iyo shan dhibic hal milyan oo dollar weerarkan ay warbixintu xustay ayaa dhacay labada kun iyo labaatankii waxayna mujaahidiintu ay dhegta dhiigga u dareen ku dhowaad labaatan askari oo maraykan ah iyo tobaneyo kale oo kenyaan ah sidoo kalena waxay mujaahidiintu ku gubeen toddoba diyaaradood macadka c s i s waxaa kale uu farta ku fiiqay in weerarada mujaahidiinta ee ka dhanka ah maraykanka ay sii kordhi doonaan haddii donald trump uu la soo baxo dhaqankiisii hore ee dadka rayidka ah uu ku beegsanayay duqeymaha diyaaradaha maadaama uu ololihiisii hore ee trump ee duqeymaha diyaaradaha ay ka hortegi waayeen weerarkii labada kun labaiyo labaatan ee xarunta maraykanka ee kenya haatana ma jirto sabab lagu aamino qorshe dambe oo wiiqi doona mujaahidiinta labada kun shan iyo labaatan waxayna u badan tahay inay sii xoogaystaan ayaa lagu yidhi warbixinta c s i s warbixintu waxaa kaloo ay tilmaantay in laga yaabo inuu hoos u dhaco sanadkan labada kun shan iyo labaatan cadaadiska caalamiga ah ee militari ee ka dhanka ah mujaahidiinta al-shabaab iyadoo taasina ay sabab u tahay caqabadaha kala duwan ee ku horgudboon duulaanka ee u s om diyaaradaha dowladda xabashida itoobiya ayaa duqayn sababtay khasaare kala duwan ka geystay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellaha dhexe xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan waa dhacdo kale oo xanuun badan oo ay geysteen diyaaradaha dagaalka ee dowladda xabashida itoobiya oo ah cadowga koowaad ee ummadda muslimiinta dhacdadan xanuunka badan waxay ka dhacday deegaanka xagarey oo hoostaga degmada towfiiq masaajid cali guduud ee wilaayada islaamiga ee shabeellaha dhexe diyaaradaha ayaa beegsaday masaajidka jaamac ee ku yaala deegaanka iyo guryo ay leeyihiin dad shacab a waxaana ka dhashay dhaawacyo soo gaaray qaar ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool deegaankaas iyo burbur xooggan oo soo gaaray masaajidka iyo guryo ay dad rayida leeyihiin waa kuwan qaar ka mid a dadka deegaanka oo ka warbixinaya duqeynta siday u dhacday iyo khasaaraha ay geysatay intaba cidda inta degan hataa waa maqanta ninka la yidhaaho cabdinaasir xasan kulmiye isugu waa dhaawac guryahana waa leey shiina xasan barre waa dhaawac sheekh salaad egoole waa dhaawac guryahana idinkaaba u jeeda maalka halaaba idinkaaba u jeeda beytkii ilaahi ayaa lagu cibaadaysan jiray rabaanka isugu bambarbe tilmaan marib guryaha cidaa deganeed waa deganeed laakiin hadda inay ku jirtay iyo inay- inay qax ka aado yar jafka dadka joogaa qa iyo jaf ka jirto kalamaaga waasay guri cawada haddii nabad raacdo meel soo noqoto male dad muslimiina loo geystay dadka geystana waxaa waaye anugu ma naqaan laakiin waa un dadkaan yaan gaala ahayn oo diyaarad leh fal qaldanaanu arkaa inaa lilaahi waa inaa ilaahi raajicuun le falkaas fal qaldanaanu arkaa dadku waa diriyaan yaa waaba dad cibaadaysaa beytkii ilaah ku jiray masaajidkii ku jira haa masaajidkii ku jira waa kan asana sheegay walaa adiga fanfanin oo gaarin oo la cararna waa badan yihin cabdi naasir xasan kulmiye gurigaan uu leeyahay salaad dhegool ninka la yidhaaho shiina xasan bare intaas arkan waa xaga reey oo uu ku nool yahay dad muslimiina oo wax malab wax malaba ah jihaadaynta walaada islaamka dakhtarka socdaa noo yimideen markay noo yimideen dadki waa daaweeye oo haayaan haddana waa ku jiraan haddana waa daaweeye jihaadaynta kamid a waaye oo maaragtay booqasho ugu soo baqan dhaawacaas culus maqlay ayaa gurmad ahaan ugu yimid ana soo gurmada waana daaweyn dadkiina daaweeye ma maaragtay anugu waa dad bahad miigaan ahay dad iska shaqaysa oo meel iska miigaan ahay markaanan ahayna waa maaragtay nagu soo dhaceen wixii hadda waxa dheeriyaho hadda adinka ahayno hadda noo yimidna ma arag wax hadda meel ujeeda kajeedana hadda ma hayno waa magaaladaas walaahi soo dirta waaye markay waanu soo dhaceen Waa intaanay wax gaarsiiyeen inta kaleeto hadda ma aqanaa baaga hawdka la jiraa mama helnaba dadkaanu waa dad xoolo dhaqataa iyo dad beera balataa meesha waxa lagu gaarsiiyey waa xagashay waa soona calif guud waana xagashay waana qaybta galbeedka ka xigtay gaalada kusoo duushay dalkan muslimka ee soomaaliya markay awood weliba isbidday isla markaana laga hortegay oo la burburiyey ayay markan waxay adeegsanaysaa duqeyn dhanka cirka ah oo ay ku gumaadaysa dadka rayidka ee aan waxba galabsan diyaaradaha dowladda xabashada itoobiya ayaa sidan oo kale duqeymo hore uga geystay qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga sida jubbada dhexe shabeellada hoose shabeellaha dhexe iyo galgaduud halkaas oo ay ku shahiideen dad muslimiin ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen dowladda xabashada itoobiya waa cadowga koowaad ee dadka muslimiintu ay leeyihiin horey ayayna dagaal ugula jirtay dadka muslimiinta balse markan waxay bilowday inay diyaaradaha dagaalka ku duqeeyaan goobaha dadka shacabka ay degan yihiin masaajidda lagu cibaadaysto goobaha danta guud iyo goobaha kale ee waxbarashada taasoo muujinaysa in dowladda xabashada itoobiya waxay la dagaalamaysaa ay tahay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka ashaadla dirarka ah ee puntland ayaa sheegay in ay burbureen maleeshiyaadkii kooxda ridada soomaaliya taas beddelkeedna mujaahidiinta ay kaabiga ku hayaan magaalada muqdisho nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya guuldarooyinkii isdaba joog ahaa ee maleeshiyaadka murtadiinta kooxdii ridada soomaaliya ka soo gaaray duulaanadii ballaarnaa ee mujaahidiintu ay ka fuliyeen soomaaliya dabayaaqadii bishii shacbaan ilaa bishii rabadaan ee lasoo dhaafay ayay ka qaylo dhaaminayaan maamulada ashaaradiraarada ah ee dalka ka jira maamulka ashaaradiraarka ee isku magacaabay puntland ayaa ku digtay kooxda ridada guuldarooyinkii ciidankeeda ka soo gaaray dagaaladii ay la galeen mujaahidiinta ilyaas cismaan lugato oo ah madaxweyne ku-xigeenka maamulka ashaaradiriirka puntland ayaa sheegay in kooxdii riddada ay fashilantay isagoona walbahaar ka muujiyey howlgalladii ay mujaahidiintu ka fuliyeen duleedyada magaalada muqdisho ee dhanka balcad iyo afgooye dowladdii soomaaliyeed waa ka xunnahay inay guuldarraysatay in labadii kontaroole afgooye iyo balcad ay shabaab iyo xagjir joogaan inay ciidamadii soomaaliyeed ahaa ee la dhisayay muddada dheer la- la burburiyo lagu baabi'iyey laakiin maanta wax ma tari karro waxaannu leenahay dowladda soomaaliyeed ku mashquul ee maanta dalkii xooggiisii qabsaday inaysan caasumadda qabsanaya dalka intiisa kale maamulka ashaaradiriirka puntland ayaa xasan gurguurta ku eedeeyey inuu sabab u noqday burburinta maleeshiyaadka murtadiinta ee in muddaha ay dhisayeen dowladaha shisheeye kadib markii uu ku guray jaxiimada dagaalka soomaaliya howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu ay fuliyeen ayay kula wareegeen gacan ku-haynta magaalada masaajid cali gaduud ee gobolka shabeellada dhexe halkaas oo askar murtadiina lagu xasuuqay kuwana nolosha lagu qabtay wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa soo bandhigtay askar toobadkeenayaal ah oo ka soo baxay safka murtadiinta sida warbixinta warkan uu inoogu faahfaahinayo cabdiqani maxamed askartan taaibiintaha oo gaaraya saddex askari ah ayaa waxaa lagu soo bandhigay deegaanka garasweyne ee maamulka islaamiga ah ee degmada xudur kadib markii ay ka towbad keeneen falkii gaalnimo ee ay ku dhaceen qaar ka mid ah askartan ayaa inoo suura gashay inaan ku waraysano qadka taleefonka waxayna ugu horreyn sharaxaad ka bixiyeen qaabka ay ku raaceen murtadiinta iyo halka ay ku sugnaayeen magaala maxamed ali umar mudale ah meelku kuway magaalo oo udur leeraw jiradeeda marka jelay abubara gaabaay marka yaro anoo otalay wadaa sida leen shabaysadawa iyagoo dhagninka ka samni anfadi ana layseedi atana dhagninka ka samne macnaha yaa ku bahi ilaahay dartisaan ku bahi ilaahay qalbagahayn kunagi saas daraadi yaa kugu bahi intiyaro aan roogina ka dhamme ka dheef maaqulukulugnadeed tababarka ada indhi tababaro see hataw haayan lahaa dhammaay sidii ilagay goriidadaa la sheegi la guraayay tababarka la guraayay yaa aan isku dhaafi dhibaatadii meel ku jirtoona mayataa lankiyarta timeelaseeda lankiyarta hulkiisii jiyow gaablamne laakis oo baada galantiyo galoona hoogaliki maamul ah intii badala daroon ilaahay seeri rasuulkii seeri meesku maamulaayo mustaqbalka inaan diin ilaahay barado ilaahay dartiis samayso sida aan janaabo aan kala fadi kuweydiisado yaa fadahay ma hase inaan ata gaalan kabiira masanseeda atoorta galbuga makajar kuraabis ilaahay galbuga kuguree jidehaado idin ugu dambeyn askartan ayaa ka waramay sida loo soo dhoweeyey iyagoona fariin baaq towbadkeen ha u diray maleeshiyaadka naflacaariga ah ee ku dhibaataysan xeryaha murtadiinta indhawaay muslim ebankoy oo muslimiin indhawaay lankii atonsen horta fadlan hortan seetoy lankii meelaseedina ilaahay hankunagoy maskanta ilaahay hesiyey ilaahay hesiyan fikirte mas meelo muslim muslimiinta rogtaa kabiira irfadi ada fariintanambera horta tangaarfad waa qayb ka mid ah qulqulka askarta towbadkeenayaasha ah ee kasoo baxaya sufuufta murtadiinta waxaana bilihii u dambeeyey maamulada islaamiga ah ee wilaayaadka dalka soo gaarayey askar iyo saraakiil towbadkeen ah oo kasoo baxay murtadiinta ugu dambayntiina maamulka ridada ee puntland ayaa iska diiday ka qaybgalka shir dhowaan uu ku dhawaaqay xasan gurguurte madaxa kooxda ridada soomaaliya casaam carafaat ayaa warbixinta warkan inoo haya wasiirka warfaafinta maamulka ardada puntland ciidii dirir ayaa warbaahinta u sheegay in maamulkooda gaashaanka uu daruuray ka qaybgalka shirkii dhowaan uu cilaamay gurguurte kaas oo u yaray inay kasoo qaybgalaan maamul goboleedyada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah waxa uu sheegay murtada ciidii dirir in qabashada shirkan guurguurta ay ku khasbeen beesha caalamka iyadoona intaasi uu raaciyay in shirkaasi wax natiijo ah uusan kasoo bixi doonin oo la mid yahay kuwii hore oo kale uu guurguurta uu qabsan jiray nosili farahan ka qaaday anagu ninkaasi waa hawshiisa waxa weeyaan wax kaqabad mala nin wareeray oo waa ka aamusnay anagu waxaanu dagaalka intaanu kasoo jeesanayno wax allaale waxaanu ku darsanayno dambe gidaarku raba ha soo taafto wuxuu raba warku doono ha akriyo isagoo ha isku soo meerayso wax allaale shaqayaan lagu darsanay ilaa dagaalkaa laga soo jeesanayo oo mudaxileedkiisa soo koobmayo oo qorshe soomaaliyeed aynu la imanayno isaga baabkiisa aan iska xidhno baabkiisa waa dhima may may waxa weeyaan shirka inuu formale kala yeesho mooye formaladuu ahaan jiray oo xasan hadda xisaabsanayo wuxuu isleeyahay sidii lagu iman iya puntland ba ay diiday muxuu inta kale waan isku raacsanahay warta murtiyeedkii lasoo saari jiray taas intay formaladu sidii hore tahay arrintu socon maysaa la yidhi marka sidaasoo kale uu doonaya isaga waxaasuu doonayaa waxaasuu isagu rabaa ogtahay dadka isu keen baa lagu yii qolaa beesha caalamka dadka isu keen baa lagu yidhi muxuu ahaaye dee maantii waa dadkii waan isu keenay dadkii waan casimo waayey ima waayeen labadaas mid degayaa labadaas maaragtay mid degaya annana waqti uma hayno waxaas waqti deni uma hayo oo xasan hor fadhiisto runbaan kuu sheegaya gaalada caalamka ayaa xasan gurguurta ku cadaadinaysa inuu la heshiiyo mucaaradkiisa iyadoona marba marka ka dambaysa uu sii xoogaysanaya khilaafka ka dhex taagan murtadiinta warkii duhurnimo akhyaarta aynu jecelnahayo waa naga intaas assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh